madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa dhowaan safar ku tagay magaalada adisabab ee caasimada wadanka etoobiya wuxuuna halkaasi kula kulmay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed abiy ayaa soo dhoweyn diiran u sameeyey madaxweynaha faransiiska waxa uuna ugu mahad celiyey booqashadiisa oo markii labaad etoobiya ku tago lix sano gudahood walaaliyo saaxiib wanaagsan oo etoobiya leedahay ayuu yidhi abiy axmed oo qoraal kusoo qoray bartiisa agis horey loo odhan jiray twitterka e internetka abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa sidoo kale yidhi kulankayga labada dhinac ee madaxweyne emmanuel macron ayaan kaga hadalnay arrimo badan oo labada dhinaca iyo kuwo kale oo caalami ah ayaa lagu yidhi qoraalka lagu daawacay barta abiy axmed qodobada sida gaarka isku dul istaageen madaxweynaha faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaa ka mid ah helitaanka marinbadeedka ay xusul duubayso xabashada etoobiya emmanuel macron iyo abiy axmed ayaa si wada jira hoosta uga xariiqay in damaca etoobiya ee badda soomaaliya uu yahay guul taariikhi ah oo xaqiijinteeda iska kaashan doonaan sida warka loo dhigay faransiisku wuxuu taageersan yahay raadinta marinbadeed si nabad iyo sharci ah ayuu yidhi abiy axmed isagoo faahfaahin dheeraada ka bixinaya waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha faransiiska shirkan jaraa'id ee dhowaan ka dhacay dalka etoobiya una dhexeeya etoobiya iyo faransiiska ayuu macron kusoo dhoweeyey heshiiskii dhowaan ka dhacay ee xaaraanta ahaa magaalada ankara ee dalka etoobiya una dhexeeyey abiy axmed iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya koob iyo tobankii bishan diseembar ee sanadkan aynu ku guda jirnay laba kun afar iyo labaatanka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa booqashadiisii tan ka horeysay ku sheegay in etoobiya uu ka taageeri doono ilaalinta kiniisadaha ku yaala gudaha dalka etoobiya dhan xirfadeed iyo dhan maaliyadeed intaba xukuumadda adisababa iyo dowladda faransiiska uu hogaamiyo ninka caadaystay cayda iyo aflagaadada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee ayaa labada darafba leh xidhiir qoto dheer oo islaamna dagaalan ah waxaana jira heshiisyo qoto dheer oo dhanka difaaca oo ay wadagaleen etoobiya iyo faransiiska booqashada madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron uu ku tagay dalka etoobiya gaar ahaan magaalada adisababa ayaa kusoo aadaysa xilli etoobiya ay u xusul duubayso siday xoog iyo xeelad ugula wareegi lahayd qaybo ka mid a badda soomaaliya